waxaa nasiib darro u aragnaa war-saxaafadeedka ka soo baxay xafiiska wakiilka gaarka ah ee xogeyaha guud u qaabilsan soomaaliya labadii noofembar laba kun afar iyo toban ereyada ku qoran war-saxaafadeedku waxay ka baxsan yihiin habdhaqanka diblomaasiyadda waxayna xadgudub iyo meelka dhac cad ku yihiin dastuurka dalka xorriyadda iyo madax bannaanida soomaaliya iyo hay-adaha dawliga ah sida ay qabaan shuruucda caalamiga iyo qodobka koowaad ee dastuurka ergeygu wuxuu sidoo kale meel uga dhacay sharafka iyo karaamada xildhibaanada soomaaliyeed isagoo xiganaya warar suuqeed aan sal iyo raad lahayn kuna habboonayn maqaamkiisa waxaanu ka codsanaynaa beesha caalamka inay naga dhaafaan faragelinta oo ixtiraamaan dastuurka hay-adaha dawliga iyo madax bannaanida dalka soomaaliya waxaanu ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u soo jeedinaynaa inuu raalligelin cad ka bixiyo gefkii iyo meelka dhacii uu ku sameeyey sharafka iyo karaamada xildhibaanada soomaaliya